agaasimaha wasaaradda ganacsiga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo xiray tababar muddo u socday oo loo qabtay sagaashan qof oo laga soo kala xulay tuulooyinka hoos yimaada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose tababarka ayaa diradda lagu saarayay kobcinta aqoonta iyo xirfadaha ganacsiga ee bulshada si kor loogu qaado dhaqaalaha iyo fursadaha shaqo ee tuulooyinka miyiga ah agaasimaha ayaa sheegay in tababarkan uu qeyb weyn ka yahay dadaalada wasaaraddu ay ku dooneyso in lagu xoojiyo ganacsiga yaryar isagoo ugu booriyey ka qaybgalayaasha inay aqoonta ay halkan ka helaan kula noqdaan deegaankooda ayna horumariyaan ganacsigooda qaar ka mid a ganacsatadii ka faa'iideysta tababarka ayaa ugu horeyn ka hadlay waxyaabihii ay ka faa'iideen waxa faraha badan ka faaidn waxaa kamid aha ganacsiga guuleystay siduu ku guuleysto iyo ganacsiga fashilmay siduu ku fashilmo marka wax badan ayaan kala faaidno kala tegaynaa meesha koley waxaan umalaynaya maalinkii arbacada imanaiyo maanta wax weyn baa udhexeeya dadka meesha imaanhaya soomaalidu waxay tidhaahdaa maalkaadaoo yar maankii walaalkaada lagu qabtaa micnaha aqliga walaalkaada lagu qabtaa faa'iido badan baan ka helnay meeshaas waxaa nala baray sida lacagaha loo keedsado sida caqabadii hadday kugu timaado aada u xallin lahayd ilaahay waa kuu roon yahay waxyaalo badan baa meeshaas aan nooga soo baxay marka waxay ahayd fikrad naga maqneed oo nagu soo siyaada annagu waanu iska ordaynay kaalay wax qabo unbaan dhanka kale xibno kamida guddiga xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa si wadajira u sheegay in tababarkan oo muhiimad weyn uu leeyahay ganacsatada ku nool deegaanada mihiga ah dowlad goboleedka jubbaland runtii farxad ayay noo tahay inaan idinkala soo qayb galno barnaamij soo socday muddo oo lagu horumarinayo ganacsiga loona sameynayo dadka inay ku dhiiradaan siday ganacsi u samaysan lahaayeen maadaama nagala soo kala xulay deegaanada waqooyi ee gobolka jubbada hoose runtii maadaama ay iskugu jirtaan dad beeraley ah dad xoolo dhaqato ah haddii xoolihii ay la-daan oo ay abaari dhacdo in qofkaan isaga isamata bixin karo uu isaga meel iska soo saari karo xildhibaanada ugu horreeyaan inaan idinku dhiirigelinno iyo xiritaanka lixdii maalmood tababarka meesha ad ku qaadateen inaan idiin soo xirno idinkuna dhiirigelinno ganacsigiina iyo inaad sii horumarisaan tababarkan ayaa ujeedada laga lahaa ay tahay in sare loo qaado xirfadaha iyo aqoonta ganacsi ay leeyihiin dadka ku nool tuulooyinka yaryar ee soo koraya ee ku yaala deegaanada dowlgoboleedka jubbaland